إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله فهو تعالى بالعلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام فهو إلهي تعالى isagaa koreeya ee dulcilmi waa ka cilmiga u saaxiibka waalquwati xoogga u saaxiibka waalqudrati awoodda u saaxiibka wasamci waa ka maqalka u saaxiibka iyo walbasari waa ka aragga u saaxiibka waalkalaami waa ka hadalka u saaxiibka kama qaala tacaala walitusnaca calaa cayni sidoo allah u yihi ama la yidhaahdo kaafku waa litacliil shabih bikaafin wabiha atacliil qad yucnaa wazaa-ida litawkiidin warad kama qaala tacaala ay liqowlihi tacaala ana u daliila hadalkiisu allah u yihi walitusnaca calaa cayni iyo si lagugu sameeyo bimacnaa lagugu barbaariyo oo lagugu rabeeyo calaa cayni yani markaa aragtida indhahayga lagugu barbaariyo bu ilahay ay calaa xifdi cayni ama calaa ru'yati cayni aragtida indhahaygu ku arkayaane ku ilaalinayaan lagugu barbaariya macnuhu dhacaya wasnac ilfilka biacyunina wa waxyina wuxuu kale allah yihi wasnac nabi nuux allah wuxuu ku yihi wasnac samee alfulka doonta samee biacyunina xaal ay tahay multabisatan biacyunina ay bixifdi acyunina mid ku dheehan ilaalinta indhaha iyagu ilaalinayaan xaalay ku dheehan tahay doonta samee wa waxyina iyo amarka aanu ku amrayno yani ku samee ama iyo amarka yaga xaalay ku dheehan tahay waxyigayaga iyo amarka yaga ku dheehan tahay allah yii wa qaala ilaahay waxau yihi xata xataa yasmaca xataa yasmaca kalaam allah wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allahi uma ablaghu macna haddii cid mushrikiinta ka midi ay ku magangel weydiisato magangeli oo waxaad u magangelisaa si uu maqooyo hadalka ilaahay ama waxaad magangelisaa ilaa uu ka maqlaayo hadalka ilaahay xataaba haayo laga dhigo ama tacliiliye laga dhigo haddii haayo laga dhigana ishkaal male waxaa laga daba keenay uma ablaghu ma'mana marka markuu hadalka ilaahay maqlo yani isla markii waa la dilaya maaha waayo waxaa laga daba keenay intaa dabeed waxaad gaadhsiisaa meeshuu ku aamin noqonayo wa qaala ilaahay waxau yihi wakallama allahu allah waa hadlay muusa nabi muuse la hadlay takliiman la hadal buu la hadlay qaala ilaahay waxau yihi inamaa amrahu ida araada shay-an wax kalaba maaha amarka ilaahay idaa araada shay-an hadduu shay doono an yaquula lahu waa inuu ku yidhaahdo kun yani ahow oo xasil fayakuunu ay fahuwa shayga yakuunu wa xasilaya ama waa ahanaya waa dhacaya amruhuna waxaa loo jeedaa yani hadda ma'muurkii baa loo jeedaa marka waxaa laga tilmaamayaa shaygii la abuuraayo ama la tirsiinayo baa laga tilmaamaya marka sheikhu raximah llah waxa uu sheegay ilahay sifooyinkiisa waxaa ka mida cilmi waxaa ka mida qudro waxaa ka mida quwo waxaa ka mida samci maqal waxaa ka mida arag waxaa ka mida hadal ashaaciradiiyo maaturidiyadu sifaadka qaybna waa sugaan qaybna waa awilaan ama sugaan sifooyinkay sugayaan waxaa kamid a samciga iyo basarka iyo hadalka iyo cilmiga iyo xayaatada iyo ayaa kamid a albeyt baa lagu jamciyey toddobada sifa ay soo gaar yeelaan xayun caliimun qadiiru wlkalaamu lahu iraadat wakadaka asamcu walbasaru yani xay isimkiibuu sheegay wuxuuna ujeedaa xayaatada caliim isimkiibuu sheegay cilmiga baana ujeeda qadiir isimkiibuu sheegay qudraana ujeeda wlkalaamu lahu kalaamka waa sifada afraad xayun caliimu qadiiru wlkalaamu lahu iraadat wakadaka asamcu walbasar saddexda kale waa iraadada iyo samci iyo basarka marka sifo sifooyinka wujuudiga ay sugayaan waa toddobadaa sifo toddobadan bay toddoba kale kasii dhambalaan marka ilaa labaatanka ay gaarsiinayaan waxa weeye kama fogeynta markay toddobadan toddoba kale ka dhambalaan yani shan kaley ku daraan oo mukhaalafat alxawaadis iyo yani markaa baqaada iyo didamka iyo yani wahaakada cala kuli xaal toddobadan baa ugu muhimsan sifooyinkay sugayaan maaturida waxay ku daraan mid sideedaad kaas waxay yidhahaan sifatu takwiin waa sifada tirsiintay yidhahdeen oo afcaashoo dhan baa gudagelaysa yidhahdeen inuu ilaahay wax tirsiiyo ashaaciradu waxay dhahaan sifooyinka sifaat alafcaal iyagu waa xaadiso qadiim maaha ashaacir halkaasa fadhiisata laakiin maturidi waxay leeyihiin may waa qadiim zakaag marka uu ka hadlaayo xaafid ibn xajar alcasqalaani fatxulbaariga kitaab tawxiid oo kitaabka kutubta bukhaari yani kitaabka bukhaariya saxiixa kitaabka ugu dambeeya ee kitaabu tawxiid la yidhaahdo baabka takhliiqa samaawaadkiiyo ku saabsan markuu ka hadlaayo salaadaad iyo ikhtilaafka markuu ka hadlaayo masaladaas ila soo khilaaf maxaad kaloo raajacdaa bukhaari laftiisu kitaabkiisa khalqa afcaal cibaad markuu kaga hadlaayo masalada ku saabsan afcaashayda almuhim ilahay afcaashiisa sida saxiixa salafku qabeen waxay tahay bukhaarina sheegayo culamada kalena tilmaameen waa in ilaahay ficiladiisa ay yihiin sifooyin qadiim ah waa inay xaadis ahay sifaadkuna ayna ku gaar ahayn sifaatu daat oo keliya sifaat alafcaal sifaat allah inay soo gudageliyaan saas aawoodeed maxal ma leh fuqahada qaarkood mas'alada ay baxsiyaan oo ku saabsan yani sifaat zaat waa lagu dhaaran karaa lakin sifaat alafcaal laguma dhaaran karaa waayo mashaaikda mutaakhiriinta ee fuqahada ee sidaas iyada ay yidhi ee shaaficiye iyo keyrkeedba leh waxay ugu binaysan tahay asalka ku saabsan sifaat alafcaal waa xaadiso oo waa soo dariday qaacidadaasay ku binaysan tahay asal faasida maadaama ay ku binaysan tahayna maa buniya calaa faasidin fahuwa faasid wixii faasid lagu bineeyaa isaga laftiisuna waa faasid markaa sifooyinka lama kala saarin sifaat alafcaal iyo sifaat daat nabiguna sala allahu alayh wasalam waasuu yihi laa wa muqalib alquluub marka ilah inuu muqalib lquluub yahay buu ku dhaaranayay nabigu sala allahu alayh wasalam almuhim ilahay sifaadkiisa oo dhan waa in loo sugaa halla wuxuu ilaahay isku sifeeyey iyo waxalla wuxuu rasuulku sala allahu alayh wasalam allah ku sifeeyey waa in lagu sifeeyaa iyadoo tashbiih loo diidaayo tamsiil oo la odhanaayo kuwa khalqiga ma shabahaan oo lama mid aha iyadoo kayskiya qaabka laga gaabsanaayo iyadoo lafdiga iyo macnaha mid walba la sugaayo oo insha loo ictiqaadiya marka sifooyinkan cilmigu sifo waliba adiladeeday leedahay adiladiina qayb kamida waa sheegay cilmiga horu ilahay yani horu usoo sheegay hadalku allah yidhi ayuu shiiku soo sheegay anzalahu bicilmi anzalahu bicilmi hadalku allah yiri bu soo sheegay sheekhu quwada saasi leeg in allaha huwa arazaaqu bilquwati lmatiina qudrada allahu calaa kuli shayin qadiir aya isim kastaa sifu koobsanaya samcigiiyo basarka wa kaana allahu samican basiira allah waa samiic waana basiir marka basar iyo samcina waa u saaxiibi kalaam xataa yasmaca kalaam allah marka waxaa la yidhi cid mushrikiinta kamida hadday idin maganjel weydiistaan magangeliya ilaa uu hadalka ilaahay ka maqlaayo magangeliya marka qur-aanka uu akrinaayo ruuxa qaariga ahi codka laga maqlayaa waa codkii qaariga ruuxan akrinaya codkiisi baa la maqlaya kasta uu akrinaya la maqlayaa ee aan codka ahayni kalaamka la akrinaya waa hadalki ilaahay marka halkaa waxaa ka imanaysa inuu ilaahay quruuf ku hadlo waayo kalaamka la akrinaayo allah buu usugnaatay waa kalaam allah waa hadalki ilahay wuxuu kaloo ilahay yihi wakalama allahu muusa takliiman allah waa hadlay muusuu la hadlay takliiman lahadal buu la hadlay marka masderka takliiman ah waxa uu tilmaamayaa inay tahay hadal xaqiiqiya inuu ilahay ku hadlay waayo abu jacfar annaxaas sheikii la odhan jiray ee naaxiga ahaa waxa uu yihi naxwiyiintu waxay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen haddii ficilka masder lagu adkido oo lagu adkeeyo majaaz wixii la odhan jiray inuu meesha ka baxay oo majaaz aanu noqon inay xaqiiqo yahay baa naxweeleyda oo dham isku waafaqdo abu jacfar annaxaas yidhi waa culamadii hore ijmac buu arrintaa kusoo raray qurtubi kitaabkiisa tafsiirka ah aljaamic liaxkaami lqur'aan markuu fasiraayo wakalama allahu muusa takliima waxa uu keenayaa yani hadalka abu jacfar annaxaas culamo kalena waa soo naqliye marka haddii lagu darin lahaa wakalama allahu muusa ixtimaal daciifa waxaa geli kari lahaa in la yidhaahdo waa siduu kula hadlay ama cid buu u faray laakiin mar haddii takliiman weliba ixtimaal daciifay markaan ahayd oo daahir waxay ku tahay haddii hadalkaa la itlaaqaba marka hore walow masder bayaan lagu darin waxay daahir ku tahay oo mutabaadira kalaamka cidda loo isnaadiyey inuu isaga ka dhacay ixtimaal daciifa soo geli kari lahaa ixtimaalkii daciifkaha waxa gubay takliimanta la raaciyey oo mar haddii takliiman lagu daro masder lagu akiday boqol kiiba boqol waxay kutusinaysaa ay ku caddahay in macno kale aqbali karin in allah isagu la hadlay biduni waasi marka ahlu sunna waljamaca waxay qabaan ilaahay xuruuf iyo cod buu ku hadlaa in allaha yatakalamu ida shaa mata shaa kayfa shaa yatakalamu bixarfin wa sawtin ilahay wuxuu hadlaa hadduu doono wuxuu la hadlaa ciduu doono wuxuu ku hadlaa afkuu doono ayuu ilahay ku hadlaa wuxuu ku hadlaa xuruuf iyo cod buu ilahay ku hadlaa xuruuf iyo cod ayuu ilahay ku hadlaa abunasr zidki sheikii la odhan jiray kitaabkiisa la yidhaahdo alradd calى man ankara alxarfa wsawt iyo kitaab kale oo aan hadda lahaynin alibana la odhan jiray ayuu alifay waa laba kitaabo qayima lakin hadda waxaa maطbuuca la hayaa waa kitaabka alradd calى man ankara alxarfa wsawt kalam nafsi buu ku radinaya sheekaasi waxa uu yihi hadal oo yihi marka waxa weeye kii ashcariga ahaaye aanu wada hadlaynay waxaan ku idhi sow ma ictiqaadsanid inuu ilaahay nebi muuse la hadlay oo nebi muuse uu hadalka ilaahay maqlay markaasuu yihi ha markaasuu yihi hadalka ilaahay dhammaantii miyuu maqlay mise qayb ka miduu maqlay markaasu wuxuu igu yihi maxaad uga jeedaa iska dhaaf waxaan uga jeedo waxaad adigu ictiqaadsantaysaa kaasu aamusay markaasu anigu waan garanayaa inaan marka horeba qabin in waxa weeye hadalka ilaahay la maqli karo inaanan qabin marka horeba waa ogahay abunasr zidsi baa ku odhanaya ashcarigii abunasr jibsi waxau dhintay afar boqol iyo afar iyo afartan markay hijriyadu ahayd wuxuu yihi haddaad tidhaahdo hadalkii ilaahay dhammaantii waa maqlay haddaad tidhaahdo waxaa ka dhalanaysaa inuu nebi muuse keybka ogaa oo hadal ilaahay u sugnaaday aanu jirin awal iyo aakhirba inuu muuse maqlay mooyaane ka muuse wax ka qarsoonida inayna jirin iyo keyb ka qarsoonida inayna jirin baa ka dhalanaysa oo uu keybka ogyahay taasina waa kufri in la yidhahdo wax weliba waa ogyahay oo waxbaa kama qabsoona waayo nebiyadu keybka inta looga waxyeega keligay ka ogyihiin wax kale kama oga haddaad tidhaahdo bacdi kamida ama qeyb kamiduu maqlay waxay noqonaysaa tabciidkii aad diiddo sida hadalka ilaahay waa waaxid oo ma tabacudo ila asaacira saasay tidhahda iyo maturidiye hadalka ilaahay ma qayb qaybsamo waa waaxid tabacudkii aad ku gaalnimo xukminaysay cidda ku tagta ee aada nusuustana khilaaftay inuu caqliga adigoo dullaysana kuu soo celiyey sida nusuusta sheegtay oo aada waafaqday inuu hadalka ilaahay tabacudo ay dhici karto bacdi in la maqlo bacdi aan la maqlo waa xujja qawiya kalaamka ilahay inaan shay waaxida ahayn u tabacudaayo adiladaaba inoo tilmaamaysa afatu'minuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacd wuxuu kaloo ilaahay yihi wa min alaxzaabi man yunkiru bacdah almuhim allah nabi muuse waa la hadlay la hadal buu la hadlay qaar baa doona inay awilaan oo markaasa waxay yidhaahdeen wakalama allahu muusa takliiman waxaa looga jeedaa jaraxahu bimakhaalib alxikma waa dhaawacay baa looga jeedaa maa min makluumin yuklamu ya halkaasay ula kaceen yani xikmad buu ku dhaawacay oo ku waxyeeleeyey ayaa loo jeedaa bay yidhahdeen التأويل باطل التحريف الله النبي مستوى شرطي أنا ضاوعين تكليمك الله لينا وشرطي تضاوعتينا وحوية وكلمة آه ما تدري اتكلم ما كلامك تدري يتكلم allah waxaa usugnaaday indho oo laba indhood buu ilaahay leeyahay rabbi laba indhood baa usugnaaday oon indhaha makhluuqaadka la mid ahayn qaabkoodana aynaan garan sida laynoo soo laynoo sheegay keliya in aynu u rumaynayno ahlu sunna waljamaca saasay qabaan waxaana u daliila xadiiska saxiixa ina rabakm laysa biacwara rabbigiin ma cawara waxay culamadu yidhaahdeen in keliya haddii allah loo sugo waa cawarnaan cad bay yidhahdeen waa cawarun bayin ahlu luqaha isla ogolkaa marka rabbi in laba indhood u sugnaadeen ayaa laga qaadanaya marka xadiiska waa laga daliishaday inuu allah laba indhood u sugnaadeen waana sida ahlu sunna waljamaaca ku ijmaaceen ee isku waafaqeen ahlucilmiga qaarkood baana soo naqliyey ijmaaca ahlu sunna waljamaca ku ijmaaceen culamada qaar baa soo naqlisay alcalaama maxamed ibn saalix alcusaymiin waxa uu ka xikaayooday baaqilaani iyo ashcari labaduba inay ijmaacaas ahlu sunna inay ku ijmaaceen inay soo naqliyeen أبو الحسن الأشعري لأبي بكر الباقلاني markalena maxamed ibnu saalix alcusaymiin laftiisa ayaa kitaabkiisa caqiidatu ahli sunna isagu ijmaac isagaan cid ka soo naqlinaynin yani waxa weeye ahlu sunnuhu inay ku ijmaaceen ku sheegay culamadii salafka bacdi ka midina masalada waa tasriixiyeen hadal khilaafsanna culamada ahlu sunna hadday salafkii tahay iyo hadday mutaakhiriinta tahay midnaba lagama hayo ka khilaafka la khilaafaa waxay noqonaysaa inay sabiil muminiinta iyo wadadii muminiinta la khilaafay waman yushaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda waytabic gayra sabiili lmuminiin nuwallihi ma tawalla wanuslihi jahanam wasaat masiira waa wadadii muminiinta wadadii muminiinta weeyaan diintuna waa itibaac maha ibtidaac iyo iktiraac ma yani aalib cilmigu su iska fekero maalin walba inuu ra'yi la yimaado maaha maalin uu yidhaahdo ilahay indha janaca u sugnaaday oo fara badan maalin kalena uu yidhaahdo kii waa ka noqda ee cayn baan sugaya intu waa itibaac ariiqa ahlilcilmi waa in la raaca waa inaan waxba la bidcaysan adduunyada waxa ku saabsan wax cusub oo lala iman karaa laakin diinta waxa ku saabsan wax cusub lalama yimaado waxay culamadii hore ay ka warameen dariiqoodii waa in la raacaa waa inaan laga weecan ruuxii sabiil muminiinka ka weecdaa meesha u faquuqmaya waxa weeye waa baadili noqona jamaacada iyo sabiil muminiinka waa in la raaca waxaana jirtaa ay culamadu sheegeen ruuxa bidcaysigiisa iyo itibaaciisa laba calaamadood oo lagu kala gartaa jira labada calaamadood waa muhim ruuxu inuu mubtadic yahay iyo inuu mutabic yahay amaaraadkaa laga eegaa cusmaan ibnu saciid addarimi imaamkii la odhan jiray ee culamadii salafka ka midka ahaa kitaabkiisa la yidhaahdo araddu cala aljahmiya waxa uu ku sheegaya laba calaamadood labada calaamadood waa muhim bal hadda nin kastaba isku fuuli ya isku fuuriyo labada calaamadood masaajidowda waa tiyey wuxuu yihi imaamka cusmaan ibnu saciid addarimi laba boqol iyo labiyo sideetan markii hijriyadu ahayd ayuu dhintay wuxuu yihi in aladii yaumu alxaqa yattabicu almashhuura min qowli jamaacatihi wayanqalibu maca jumhuurihi ruuxa xaqa doonaya qowlka mashhuurka ah oo jamaacada ka caanka ah ayuu uqasdaa in aladii yaumu alxaqa yattabicu almashhuura min qowli jamaacatihi wayanqalibu maca jumhuurihim jumhuurkoodu la gedoomaa wain aladii yuriidu ashuduuda can alxaqi yattabicu shaada min qowli ahli اlcilmi wayatacallaqu bijallaatihi ruuxa doonaya xaqa inuu ka faquuqmana wuxuu raacaa qowlka shaadka ah ee culamada qaar ku dhaceen waxaanu qabsadaa wayatacallaqu bizallaati simbiririxooyinka culamada qaar simbiririxaday ayuu qabsadaa war maxaa sidan u yeeshay liya salaf fi dalik salaf baanu leeyahay yaa kuu salafa hel hebel ba ah hebel baa iigu salaf oo iigu horeeyey haddaad aniga wax iga sheegto hebelna wax ka sheeg war abulxasan almarigi markay culamada radiyeen ay dalaalaadkiisa iyo inxiraafaadkiisa ka hadleen waxyaaluu isku taartaaray waxaa kamid a in masaa-isha qaarkooda lagu qabsado lagu tacniyey oliniya talafi kada hebel baa ii ah nawowi baa ii ah hebel kalaa ii ah masaladan kale salaf baan u leeya hebel baa i ah hebel baa i ah yani waxaas inuu isku saaray waxa uu sheegayaana waa jallaas culamada qaar ay sindiririxdeen ama ay wax ta'awileen ee wax manhaj iyo ariiqo caama laga dhigto ma aha waayo aaxadda culamadu macsuum ma aha in اldي ym الحq yتبc الmashهوr min qwli جamاcatهm وynqلb mعa جمهوurهm وin اldي yurid الshduud عan الحq yتبc الshاad min qwli أhli الcilm وyتcalq bزlاatهm fahma aayatani bayinatani fi اتibاc الrajuل واbtidaaء waa laba calaamadood oo cadcad buu gaariga yidhi oo lagu garanayo ruuxa itibaaciisa iyo bidcaysigiisa lagu kala garanayo ruuxoolaba isku suuri diinta wax cusub in lala yimaado ma maalin walbana caqiide cusub dadka in loo sheega ma war dariiqii hore iyo culamadii halkay martay iyo sabiilulmu'miniinkii yaan laga weecan hala daaco waxaan marka hore diin ahayn maanta diin noqon maayaan ijtihaadaadka fiqiga waa dhici jirtay culamadu inay ra'yo kala duwan ka yeelan jireen masale ay fatwoodeen fi bacdi axyaan waa xalaal inay mar si kala fatwoodeen waa dhacdaa masaa'il fikiya ijtihaadiya laakiin masaa-isha ictiqaadiga ah culamadu waxa weeye dariiqo kaliya ka maran masaa-isha ictiqaadiga iyo masaa-isha fiqigana laysama qiyaas qaadan karo oo lama odrhanaayo yani waxa weeye sida ra'yo kala duwan culamadu masaa-isha fiqiga qaarkood ay uga fatwoon jireen xiliyo kala duwan ayaa masaa-isha ictiqaadigana saasoo kale lala imanaya wax saxa maa calaa kuli xaal dariiqa ahlucilmigu mareen waa in la maraa abwaabta ictiqaadkao dhanna waa in saas markaa laga yeela marka allahu waxa u sugnaaday laba indhood ahlu sunana waa ku ijmaaceen ahlu sunnahana cid khilaaftay sidaas oo waddadaa gees martay lama hayo hadday salafkii tahay iyo hadday mutaakhiriinta tahay midnaba xataa cid ka tawaquftay oo ili laba indhood anigu mutawaqif baan ka ahay ya ahlu cilmiga ahlu sunno ah ruux fura lagama hayo ama haddii la yidhaahdo ibnu jamaaca markiisa xadiiday ibnu jamaaca waa muawil waa ashcari qux ah waa garan kartaan culamada markiisa markaa waxaan yani ahlu sunnaha ah qaarkood siduu u tacniyey waxa uu ku tacniyayaana ay ahayd ictiqaadka ahlu sunna wafaq ibnu qudaama waxa uu ka yidhi waa macruuf wax kalena kuma jirin wuxuu ku galay caqiidada ahlusunne ayuu markiisa markaa kutubta ka qoray nimcat ictiqaadka iyo culuwiya kuwa lamidkaa la qoray iyo xikaayat munaadara iyo kuwa lamidka meeshuu ku galay waa taas marka waxa weeye ashcari weliba ashcarinimada mutacasib ku aho ku daran oo in badan oo ashaaciro kamida waxa weeye sare u dhaafay tacasubka iyo markaysaga wa yani sacniga dhaafay ayuu ahaa marka ahlu sunno warkood baa laga tegayaayo dabeedna jamaaca la raacaya e waxa weeye warka xunkaas ina ibnu xasmi isaga laftiisuna waxa weeye waa caynka cayn la ego abwaabta sifaatka haddii laga eego waatay culamada markaysaga ahlu sunno qaarkood ay yidhaahdeen waa jahmiyun jalbin fi baab sifaat waa jahmi yani aada iyo aad yani jahminimada ugu daran baabka sifaatka ahlucilmiga qaarkood waa kasaa yidhahdeen oo midda labaade ibnu xasmi isagu wuxuu yihi caynna anigu waa ilaaqaya acyunna waa ilaaqaya oo waxaan odhanayaa lahu caynun wa acyunun labada mid walba waa ilaaqaya marka cayn keliya kuma kaasinin oo ma oran caynun ma orane caynun lahu caynun wa acyunun labada waa tasriixinaya calaa kuli xaal wadada ahlusuna waljamaca ay mareen oo kale qala sheekhu raximah llah wayaquluuna ma yaquluhu lmuslimuuna biasrihim waxay odhanayaan ahlu suna waljamaca ma yaquluhu kay odhanayaan almuslimuuna muslimiin biasrihim dhammaantood ay odhanayaan watawkiid biasrihim bimacna ay jamiicuhum ma shaa allahu kan ku ilaahay doono kaana waa xasilayaa waa dhacayaa wamaa laa yashaau kaanu doonina laa yakunu ma xasilayo ma dhacayo kaanadu waa taama muslimiinta dhammaantood siday maquulada u yidhaahdeen bay ahlu sunna waljamaacana u odhanayaan oo u ictiqaadinayaan kama qaala tacaala siduu ilahay yihi wamaa tashaauuna ila an yashaa allah ma doonaysaan waxba inuu ilaahay doono mooyaane marka wax kasta oo addoonku doono allah wuxuu doonay inuu addoonku sidaa doono wax kasta oo addoonku sameeyana allah wuxuu doonay inuu addoonku sidaa sameeyo waxaasi khayr ha aadaan ama shar ha ahaadaan ahlubidaca qaarkood ba waxay yidhahdeen wixii khayra ilaahay waa doonay laakiin shar ma doonin warkaasina waa batil oo khayr iyo sharba ilahay waa qadaray waana doonay an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharih markaa khayrki iyo sharki labada waa la isku daray wuxuu kaloo ilaahay yidhi walaw shaaa rabuka ma facaluuh wakadalika jacalna likuli nabiyi caduwa shayaaiin alinsi waljini yuxi bacduhum ila bacdin zuxrufa alqawli gurura walaw shaaa rabuka ma facaluuh hadduu allah dooni lahaa inaynay samaynin maa facaluuhu may sameeyeen marka waxaa ayadda laga qaadanaya zuxrufulqawlka iyo bailka la dhaldhalaalinayo haddaanu allah doonin inay sameeyaan ay sameeyaan ee allah baa doonay inay sameeyaan saas aawadeed bay u sameeyeen dee batilka lalaalinayana waxa weeye waa shay aan banaaneyn batil in la dhalalaasho xaq loo ekaysiiyo ma banaana haddana maca dalik waxaa laynoo sheegay mashiicada ilahay inay ku tacalluqday wuxuu kaloo ilahay yihi walow shaaa allahu ma qatatala aladiina min bacdihim min bacdi ma jaathum albayinaat walakin اkhtalafuu faminhum man aamana waminhum man kafara walow shaaa allahu ma qatataluu walakina allaha yafcalu ma yuriid hadduu ilaahay dooni lahaa inaynay islaynin ismaylaayeen ba layidhi laakin waxay isu laayeen ilaahay baa doonay inay islaayaan sidaas aawadeed bay isu laayeen marka khayr iyo sharba waxallo waxa dhacay ilahay waa doonay inay dhacaan waa mashiia mashiiaduna waa qadari waa iraada qadariya haddaba ahlulbidaca qaarkood sida muctaziladiiyo waxa la midkaaba waxay yidhaahdeen ilahay sharkama doonin waxaana u daliishadeen aayaadka sheegaaya sayaqulu ladiina ashrakuu low shaaa allahu ma ashrakna walaa aabaa'una walaa xaramna min shay aayadda iyo aayaadka lamidkaa bay daliishadeen waxaa lagaga jawaabayaa hadalka ay gaaladu yidhaahdeen low shaaa allahu ma ashraknaa waa kalimatu xaqin uriida biha bailun kelimadu waa xaq laakin waxay uga jeedeen waa bail bail bay uga jeedeen lakin kelimadu waa xaq kalimatu xaqin uriida biha bailun inay xaq tahayna waxaa u daliila ilahay baa wuxu uhi walow shaaa allahu ma ashrakuu wama jacalnaaka calayhim xafiida wama anta calayhim biwakiil haddii ilaahay dooni lahaa inayna shirki la imaan shirki lama yimaadeenoo may ishraak sameeyeen lakin allah baa doonay inay shirkiga sameeyaan marka idan hadalka yidhahan low shaaa allahu ma ashraknaa ay mushrikiintu yidhaahdeen waa xaq lakin bail bay uga jeedeen bailkay uga jeedeen maxay tahay waxay uga jeedeen qadarka inay u daliishadaan radiinta ay radinayaan oo gurinayaan sharciga oo waxay uga jeedeen marba hadduu ilaahay doono inaanu samayno shirkiga raallibuu ka yahay inaanu gaalnimada samayno mar hadduu raalli ka yahayna in naloo diida amana aynu ku dembi mudanaa aanu ku dembownaa ma dhici karta saasay jeedeen saas aawadeed buu ilahay wuxuu yihi kadalika kadaba aladiina min qablihim xata daaquu ba'sana qul hal cindakum min cilmin fatukhrijuuhu lana in tattabicuuna ila dana wain antum ila takhrusuun takdiibta ay kuwaasi la yimaadeen mid lamida kuwii horena la yimaadeen maxay beeniyeen sharcigiibay beeniyeen iyagoo qadarka tallaansanaya waana been abuurteen maxay ku been abuurteen marba hadduu ilaahay doonay raallina waa ka yahay warka noocaasay ku been abuurteen wakadalika qawleh waqaaluu law shaaa araxmaanu ma cabadnaahum ma lahum bidalika min cilmin in hum ilaa yakrusuun marka waxayna cilmiga ugu sugnayn waa maxay mashiicadu inay raalli ahaansha laazimsanayso iyo inay ku dambaabeen wuxuu ilaahay qadar ahaanu doonay taa cilmi uma laha anasay ku been yani markaa ku been abuuranayaan ay beenta samaynayaan marka calaa kulli xaal kaana jawaabteydu sidaas marka mashiicada qadariga ahi ama iraadada qadariga ahi raalli ahaansha laazimsan mayso oo kama dhalanayso wax kastuu ilahay qadar ahaan u doonay inuu ka raalli yahay kama dhalanayso laakiin wax kastoo ilaahay sharci ahaan u doonay oo addoommada uu faray uu yihi sidaa sameeya sidaa ha samaynina ya waa iraada sharciya taasi raallina ilahay waa ka yahay ويقولون شيخ وحري رحمه الله ويقولون أهل السنة والجماعة وحيرنا أن لا سبيل لأحد وضعه أحد مسجدنا وحوضيه ما جرته وضبط لأحد عبء السودان أن يخرج إنه كبحه عن علم الله إلهي علم جيسه كبحه يعني وضعوا الروح علم إلهي أبدعي كرامة شراه أي لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله ولا أن يغلب فعله وهو الضأن عبء نصبنان وكذا غالب نقناي أحد كفعل كيسية سمين كيسية وإرادته دون كيسية مشيئة الله إلهي دون كيسية غالب نقناي ilaahay doonitaankiisa doonitaan kale kama qaalib noqda cid kalena kama qaalib noqda walaa an yubadila axadna uma sugna inuu bedelo cilma allahi ilaahay cilmigiisa yani waxaa loo jeedaa macluumkiisa iyo ilaahay sidii ogaa cidima bedeli karto oo si khilaafsan ma samayn karto waayo siduu ilaahay ogaa si khilaafsan haddii la sameeyo jahla ka dhalanaya in allah loo nisbeeyo ilahayna jahli waa ka najahan yahay iyo aqoon basar wax walbana ilahay waa ogya fainahu ilaahay alcaalimu waa ki cilmiga lahaaye laa yajhalu aan waxba garan waayeynin oo wax walba garanayo walaa yashhu aan sahwiyeynin oo wuxuu ilaawayaana ayna jirin wlqaadiru waa kii awooda lahaaye laa yuglabu aan laga aalib noqonayn laga gacan saraynan ilahay cilmigiisu waa caam wax walba ilahay og yaclamu ma kana wamaa yakunu wama laa yakunu law kana kayfa yakunu allah wuxuu og yahay wixii hore u jiray iyo waxa jiri doona iyo waxaan jirayni hadday jiri lahaayeen siday noqon lahaayeen alla wixii hore u dhacay rabbi waa ka warqabaa waxa dhici doonana ilahay waa ogyahay waxaan dhacayna hadday dhici lahaayeen siday u dhici lahaayeenna waa ogyahay walaw rudduu lacaadu lima nuhuu canhu wa inahum lakaadibuun in gaaladu markay aakhiro tagta la soo celiyo iska lagu soo ceshaa wax dhacaya maaha laakiin hadday dhici lahayd siday umuuruhu noqon lahaayeen buu rabbi ka warrabaa markaasa uu ilaahay wuxuu yihi walaw rudduu haddii lasoo celin lahaa lacaadu lima nuhuu canhu waxay ku noqon lahaayeen wixii laga reebay ay ku laabmi lahaayeen ku noqon lahaayeen wuxuu kaloo ilaahay yidhi idan ladahaba kulu ilaahin bima khalaqa walaa cala bacduhum cala bacd wuxuu kaloo ilaahay yidhi law kana fiihima aalihatun ila allahu lafasadata waxyaalo marka aan dhicin mustaxiilna aynay dhacaan marka waxaa laynoo sheegayaa hadday waxaa mustaxiilka ah ay dhici lahaayeen siday umuru noqon lahaayeen marka cilmiga ilahay waa caam cilmiga ilahay cid bedelaysaana ma jirto siduu ilaahay ogaa si khilaafsana ma dhici karto ilahayna waxaan la ilaawo waxna ma garan waayo ilahay waxba ma ilaawo wamaa kana rabuka nasiya rabbigaa mid wax ilaawo ma aha ficilka adoonka iyo doonistiisuna doonitaanka ilaahay kama haalib noqonaayo bale doonitaanka ilaahay baa ka haalib noqonaya doonitaanada addoommada wamaa tashaauuna ila an yashaa allah marka qadarka waa in la rumeeya qadarna waxaa laisku yidhahdaa dibna waynaga keeni doonaaye afar umuroba laisku geeyaa qadar laisku yidhahdaa afartaba waa in la ictiqaadiyaa la rumeeyaa haddii afartaa mid kamida aan la rumaynin iimaankii qadarka la rumaynayo waxbaa kaa maqan ila waajibku waxay tahay waan tu'mina bilqadari khayri wa shari afartaa umurood waxay tahay waa ogaalka ilahay ashyaada sii ogaa jumlatan wa tafsiilan sida udhici doonaan laba waa qoraalka ilaahay ashyaada sii qoray oysa ee dhicin ka hor u hor usii qoray oo u kasibay wax walba sida u dhicin lahaa saddex waa doonista uu ilaahay doonay waxa dhacayaa inay dhacaan afar waa abuurista waxa dhacaya iyo afcaasha dhacaysa in ilaahay abuuray afarta umur mid walibana adilay leedahay waxaa lagu kulmiyaa hal bayd baa la isugu keenay oo dabay ah si aan loo kala ilaayin waxaa loogu talagalay xasuusa cilm kitaabatu mawlaana mashiiatuhu cilm kitaabatu mawlaana mashiiatuhu wakhalquhu wahuwa iijaadu watakwiinu wakhalquhu wahuwa iijaadu watakwiinu cilmun waa ogaalka ilahay ashyaada isku ogaa kitaabatu mawlaana cabsun bikayr caaqil gargaaraheeni iyo mawlaheeni waa allah qoraalka ilahay sii qoray ashyaada mashiiatuhu waa cadfun bikayri caaqis yadna waa doonista ilahay ashyaada doonay wa khalquhu iyo abuurkiisu ilahay ashyaada abuuray oo afcaasha addoommada ilahay baa abuuray wahwa iijaadun wa taqwiinu abuuristuna waxay tahay waa jirsiin weyn cilm kitaabatu mawlaana mashiiatuhu wa shatru beyt waa qayb qaybta hore beytka wey wakhalquhu wahuwa iijaadu wa takwiinu halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfiruka atub ilayk